waxaynu doonaynaa su-aalihii ayaynu sii wadanaynaa biidni illaahi tacaala inkasta oo cashirkeennii shalay toole kala badh ayuu inoogu joogay oo su-aalo saasa yeelan maayo kelmaddu imisay u qaybsantaa si guud aqsaamu lkelima kumaa ii sheegaya kelmaddu intay u qaybsanto aqsaamu lkelima nacam waa saddex jazaaka allah khayr dariiqat alikhtisaar markaan isticmaalayno kelmaddu waa saddex qaybood si kalaynuu dhignay imisay u qaybsantaa baynu nidhi sagaal sax wey ismigu imisuu u qaybsamaa ismigu yaa iga jawaabaya ismiga si wanaagsan marka gu marka hore saddex buu u qaybsamaa daahir iyo damiir iyo mubham daahirka oo qura ayaa usii qaybsamaya imisa sideed waayo damiirkuna imisuu u qaybsamaya damiirka qaybtiisii maxay ahayd sheekh waa lixdan bay ahayd mubhamka qaybtiisii ka warrama markaa ya laak boqol iyo labaatan lakin maynaan gaadhina la socda insha allahu tacaala kolley cashirka imtixaan baynu ku qaadi doonaa hadduu rabbi ogolaado waxaan ugu talagallay shan imtixaan buu kitaabkaan ugu talagallay muqadimada oo wiigga soo socda aynu dhammaynayno hadda waa muqadimadii weli waxaanaynu ku jirnaa wiigga soo socda muqadimada oo aynu dhammayn doonno hadduu rabbi ogolaado imtixaankeegii usoo diyaar garooba ragow imtixaan baynu qaadaynaa taxriiriya waraaqa ah qof kaste laga rabo siduu uga jawaabayo inaynu eegno welibana imtixaankaa meel baynu dhigaynaa waxaan ogaan doonnaa imtixaankaa imtixaanka ku xiga oo isla goobtan aynu ku qaadayno hadduu rabbi ogolaado inaad kor usoo kacdo iyo inaad hoos u noqoto iyo inaad halkii un taagnaataan ogaan doonnaa insha allah waxaynu maraynaa culima cashirkaynu iska bilaabani cashirka ayaynu iska bilaabani shuruud lmuhana baynu maraynaa shuruud lmuhana magaca markii muhane laga dhigayey ama tacriifka muhanaha waxaynu ku soo qaadannay waxyaabo aan muhane ahayn oo mulxaqihi inay jiraan waxay ahaayeen isnaani iyo isnataani iyo kilaa iyo kiltaa afartaaba waan soo sheegnay waxyaabo baabu tagliib la yidhahna waan soo sheegnay oo mashriqayn iyo maghribayn iyo abawaan iyo kamaraan iyo cumar waxyaabo noocaas oo kale ana waan soo tilmaanay shantaa qaybood baan musane ahayn laakiin mulxaqa musanaha ah baynu nidhi isnaani maxay musane u noqon weeyey labayo tusaysaaye kumaa iiga jawaabaya su-aashaa isnaani maxay musane u noqon weyday lin labayba itusaysaaye yaa ka jawaabaya nacam alifka iyo nuunka ayaa laga jari kari waayey musanahana waxaa la doonayey waa wixii alifka iyo nuunka inta laga jaro macno saxa haddana yeelanaya waay kilaa iyo kiltaa maxay musane u noqon waayeen iyaguna kilaa iyo kiltaa ilayn labay kutusayaane kila rajulayn labadii nin weeyi iyagana alifkana laga jari kari waayey abawaani iyo mashriqayn maxay musane u noqon weyday abawaan waa aabbiyo hooyo sow ma aha maxaynu musane weeyaan u odhan weynay abawaani waxa wey siyaadada waa laga jari karayaaye haye sheekh cabdilkariim sax laba jeer bayna soo noqonayn laba magacoo isku mid oo abun wa abun baan la odhanaynin laba kala duwan baa la ysku cadfaya abun wa umun baa la odhanaya saasaan musane ay u noqon weynay shuruudda musanaha ila eega haddaba shuruuddani waxay ku saabsan tahay ereyga musanaha laga dhigayo ayay ku saabsan tahay ereyga musane laga dhigayo markaad ereyga soo qaadatideed musanan ka dhigaya aada leedahay toddoba shardi baynu u baahan nahay culimo waa toddoba shardi shuruudulmusanaa musanaha shuruuddiisii kow an yakuuna mucraban waa inuu mucrab yahay ereyga aynu musane ka dhigi mucrab baa shardiya icraabta weli maynaan gaadhine mucrabka waxaa loo yaqaanaa ereyga laba xarakoo kala duwan qaadan kara mucrab maxaa loo yaqaanaa baynu nidhi ereyga laba xarako oo kala duwan qaadan karaa mucrab la yidhah moxamed iminka waa mucrab waayo aayad qur'aanuu ilaahay ku yidhi muxamedun rasuulullah oo damay sidataa mu'adinku wuxuu yidhaahdaa wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah muxamedan oo kordhowbuu sitaa haddii magucu af carabiga laba jeeruu soo arooro laba xarako oo kala duwan isagoo wata mucrab baa la odhanaya hadduu laakiin ereygani xarako qura un isagoo soo wata uu soo arooro mebni baa la odhanaya haddaba ereyga musane laga dhigayo waxaa culima shardiya inuu mucrab yahay laba xarako kala duwan inuu qaadanaya af carabiga dhexdiisa an yakuuna mucraban waa inuu mucrab yahay mithlu muxamedin sida magaca muxamed ah oo kale falaa yajuusu ma banaana tasniyatu lismi ismigii in musane laga dhigo almebniyi mebniga ahaa ismi mebniya musane ka dhigi mayno mithlu xadaami sida gabadha xadaami oo kale inanta xadaami la yidhaha magaceegu waa mebni waayo iyadoo faacila ay kordhow ayay hoos dhiggaa uun sidanaysaa gabayaagu waa kii lahaa idaa qaalat xadaami fasadiquuha xadaami faacil bay ahayd haddana way hoos dhig bay sidatay mithlu xadaami xadaami musane ka dhigi mayno lagama dhigi karo musane oo alif iyo nun ku dari kari maayo maxaa diiday dee waa mebni oo hoos dhiggaa un bay afcarabiga qaadataa haadaa ereyga haadaa a musane ka dhigi kari mayno maxaa diiday dee waa mebni oo isna waa mebni ismu ishaaruhu haddaadi tidhaa haadaani ka waran waxaynu odhanaynaa waa magac labaad oo carabi sidaa ay ku dejisay ma aha musane waa magac labaad oo carabi ay haadaani isagoo ah ku hadashay anta musane lagama dhigi karo oo haddaad antuma tidhaahdo waxaan ku leeyahay ereygan antumaa ah waa erey kaloo carabi ay sidaa ugu hadashay laakiin musane ma aha adigu qodobka koobaad ereyga musane inoo noqonaya waxaa culima shardiya inuu maxay yahay ereyga musane noqonaya maxaa shardiya inuu mucrab yahay waa kow an yakuuna mucraban waa inuu mucrab yahay midlu muxamedin sida muxamed oo kale falaa yajuusu ma banaana tasniyatu lismi ismigii in musane laga dhigo almebniyi mebniga ahaa midlu xadaami sida xadaamiy oo kale haadaa oo kale anta oo kale numberka labaad an yakuuna mufradan waa inuu mufrad yahay magaca aynu odhanayno musanaa laga dhigayaa waxaa shardiya culimo inuu mufrad yahay baa shardiya magacani waa inuu mufrad yahay waxaa haddaba culima laynaga rabaa sow maynaan odhan an yakuuna mufradan waa inuu mufrad yahay sow maynaan odhan hadduu musane noqdo ma sii tasniyeyn kartaa waa maya wax taxsiilulxaasil la yidhaah baa jiro oo carabiga mamnuuca ama khalad iyo ceeb ah masalan waxa weeyi nin la dilay ma dili kartaa qof la dilay oo dhintay ma dili kartaa haddaba u dhintay ama qof soo jeeda ma toosin kartaa qof soo jeedaoo fadhiyoo sheekaynaya ma toosin kartaa dee uuba soo jeedaaye adoo fadhiya ma sii fadhiisan kartaa haddaba waad fadhidaa waxaa la yidhaahdaa magac musane laga dhigayo waxa shardiya inuu mufrad yahay haddaba hadduu musane yahay waa nin dhintay oo dil lagu leeyahay oo kale ama nin soo jeedaoo toosi lagu leeyahay oo kale ama adigoo fadhiyo oo fadhiiso lagu leeyahay oo kale kolka waxaynu leenahay magaca musane noqonaya waa inuu mufrad yahay saa darteed magac musane ay naga ilaaliya musane ka dhigi kari mayne magac jamacana musane ka dhigi kari mayno waxaa la ogyahay haddii aad masalan haddaad aragto nin loo bixiyey magac musane ah weriye waxaa jira aljaziira ka warrama oo magiciisa la yidhaha axmed zaydaan maxaa la yidhaha ninka zaydaan baa la yidhaha zaydaan haddii nin kaloo zaydaan la yidhaha aynu aragno nin labaad oo zaydaan la yidhaha haddaynu aragno suurtagal ma aha sinaba labadaa zaydaan in laysku musaneeyo waayo dee mufrad bayna ahayn shardiga labaad an yakuuna mufradan waa inuu mufrad yahay mithlu caliyin sida cali oo kale falaa yumkinu suurtagal ma aha tasniyatu lismi ismigii in musane laga dhigo tasniyatu musanaa musanihii in musane laga dhigo walaa jacluljamci in jamaca laga dhigo musanan musane shardiga saddexaad culimo oo ereyga musane noqonaya ah an yakuuna nakiratan waa inuu nakiro yahay ow calaman ama waa inuu calam yahay calamka oo muraadan bihi looga jeedo alcumuumu cumuum waxaynu nidhi waxa musane laga dhigayaa waa inuu nakiro yahay hadda waa shardi la soco rajul iyo qalam oo kale waa inuu yahay haddaan rajulun soo qaadanno hadda waa nakiro ereyga rajulunihi maxaynu odhan markaan musane ka dhigayno rajulaani ama rajulayni baynu odhanaynaa qalamun waa nakiro maxaynu odhanaynaa qalamaani ama qalamayni baynu odhanaynaa kolka ereygani waa inuu nakiro yahay shardiga koobaad ow calaman muraadan bihi alcumuum ama calam nakiro looga qasday calam nakiro looga qasday waxa weeyi magaca muxameda markaad musane ka dhigayso horta intaadan musane ka dhigin nakiraad uga qasdi oo nakiraad ka dhigi mar alla markuu magicii nakiro kuu noqdo ayaad al ku darsani calamkii bedelka ah ilan calamnimadii wuu ka baxaye albaad ku dari ashaasaa macrifadii usoo celinaysa markii horena calamnimada usoo celinaysay markaasaad calaamadii musanaha ku daraysaa muxamed maxaad odhan musanaha markaad ka dhigaysid muxamedani maaha iska ilaali waayo dee horta nakiraad ka dhigtay kol haddaad nakiro ka dhigtay wax macrifanimadii usoo celiyaan doonaynaa al ku darsa markaa oo maxay dheh muxamed maxaad odhan markaad musane ka dhigaysid almuxamedani baad odhan ashaayar waxbaa ku jira ereygan almuxamedani ah ashaayir waxbaa ku jira waxaa la yidhaahdaa qofku haddii runtii luqadda una aqoon badan u lahayn waxyaabo badan baa iska hoos mari karaa waxyaabo aad u badan baa iska hoos mari kara waxaan xasuustaa nin ardaya ayaa beri nin masriya su-aal weydiis yidhi wuxuu yidhi waxaad ustaadkan masriga weydiisaa ninku hadduu xaaskiisa furo markaasuu yidhi horta furiinku muxuu ahaa furiin muxuu ahaa wallahi fataxa bay ahayd buu yidhi markaasuu yidhi ustaad idaa fataxa arajulu imra'atahu fataxa arajulu imra'atahu ninku aag ustaadku wuu ahaagay idaa fataxa arajulu imra'atahu war gabadhu goormay guri noqotay guri yaroo albaab la fura leh goormay noqotay wax alla wuxuu macallinkii u fahmo wax alla wuxuu fahmo aag ha is odhanin luqadda markaad isticmaalayso taada un waafaji ha is odhanin waa inaad garanaysaa carabtu sidii ay u isticmaalayeen ood kutubtoodii akhridaa ood isticmaalkii kelmadda aad eegtaa oo kutubta ka hadashay aad aqoon u leedahay idaa fataxa arajulu imra'atahu si alla si uu qaaduu garan waayo markuu fahmi waayey buu arday meesha fadhiyey yidhi wuxuu doonayaa idaa dallaqa arajulu imra'atahu markaasuu fahmay waxaan uga soconnaa muxamadaan iyo almuxamadaan farqi yaroo daqiiqa udhexeeya midna waa sax midna waa khalad an yakuuna nakiratan waa shardiga saddexaad ereyga musane laga dhigayaa waa inuu nakiro yahay ow calaman ama waa inuu calam yahay calamka oo muraadan bihi looga jeedo alcumuumu cumuum looga jeedo midlu rajulin iyo wa muxamedin oo kale falaa yajuusu ma bannaana tatniyatu maa kii in musane laga dhigo yelzamu laasimayey alcalamiyata calamnimada waxaa jira magacyo af carabiga calamu macrifada laasima waa mithlu fulu oo kale ereyga fulu ah oo kale macrifay laasimtaa sidaa darteed kelimatu fulu musane kama dhigi karno sinaba shardiga afraad ereyga aan musane ka dhigayna culimo an yakuuna waa inuu yahay hayra murakabin murakab hayrkii waa inuu yahay murakab yuuna noqonine hayru murakab ha ahaado falaa yajuusu ma bannaana tasniyatu lmurakabi murakabkii inaan musane ka sii inaan musane ka dhigno haddaba tarkiibku saddex baa loo qaybiyaa murakab alidaafi iyo murakab almasji iyo murakab alisnaadi culima kala diidaya in musane laga dhigaa waa masjiga iyo isnaadiga labadaas inaan musane ka dhigaynin hadduu yahay tarkiibku masji masjigu waa laba magac oo magac qura layskaga dhigay isnaadiguna waa laba magac oo asalkooga hore isa samaynaya sida taabadda sharan oo kale iyo xadramowdna waa masjigii musane kama dhigi karno laakiin hadduu tarkiibku idaafi yahay musane waan ka dhigi karnaa oo ilaahay waa qur'aanka ku yidhi yaa saaxiibey asijni yaa saaxiibey asijni iska ilaaliya aayaddaa markaa tafsiirka macnaynaysiin yaa saaxiibey asijni hamoodin labadayda saaxiibee jeelkow inay tahay labadayda saaxiibee jeelkow hamoodin waa khalad iska ilaali aayaddaa waxaa laga yaabaa inuu qofku u fahmo labadayda saaxiib oo yaa saaxiibaydan uu moodo yaaulmutakalim yaaulmutakalim ma aha waa saaxiibeyni musanaha maxaynu iska ogeyn alif iyo nuun baa lagu daraayo saaxiibaani baa la yidhaha ama yo iyo nuun baa lagu daraayo saaxiibeyni baa la yidhaha haddaba saaxiibaani iyo saaxiibeyni haddaad mudaaf ka dhigto nuunkun baad jari oo midna saaxiibaa asijni buu noqon midna saaxiibey asijni buu noqon labaduba maaha saaxiibadayda jeelkow eh waxay noqonayaan kuwa jeelka ku jiro bay noqonayaan yaa saaxiibey asijni labada jeelka ku jiro bay noqonayaan waxaynu tilmaamaynaa markaa shardiga afraad magaca musane laga dhigaya ayuuna murakab ahaanin an yakuuna waa inuu yahay hayra murakabin murakab hayrkii waa inuu yahay falaa yajuusu ma bannaana tasniyatu lmurakabi murakabka inaan musane ka dhigno mithlu baclabaka magaca baclabaka ah waa laba magacoo la isku geeyey murakabka waynu garanaynaa dee murakab almasji maalin horeynu soo yar tilmaannay murakab almasji oo hargeysaa ka mida baynu lahay soomaaligeenna ilan hargegeys bay ka timide ama dhagax baa ka mida baynu soo nidhi ilan waa dhag iyo ax eh hadduu dhag kugu yidhaha baad ax odhanaysaa dhagax ama gashaanti baa ka mida waa gashaahanti kay u gasho unbaa hantiya iyo wey gashaahanti waxaynu dareemi karaynaa ereyo badan oo noocaas oo kale ah oo la yidhaahdo atarkiib almasji baa jira atarkiib almasji oo laba magacoo magac qura layskaga dhigaya luqo kastina way leedahay af soomaaligu wuu leeyahay carabigu wuu leeyahay ingiriisigu wuu leeyahay oo new york baaba dee kamida new york markaynu leenahay waa ka mid haddaba ereyadii noocaas oo kale ahaa ee atarkiib almasji la odhan jiray culima musane lagama dhigi karo waa shardiga afraad shardiga shanaad ila soco an yakuuna lahu muwaafiqun fi lafdi waalmacnaa waa in ereygan musanaha laga dhigayo mid kaloo la macnoa waa in la hayo mid la macnoa waa in la helayo mid la dhawaaqa lana macnoa waa in la helayo haddii maalan mid la dhawaaqa la macnoa la waayo suurtagal maaha in musane aynu ka dhignaa muxamed markaad musane ka dhigayso muxamed labaad waa inaad heshaa haddaba waxaa la yidhi camar iyo cumar isku musanayn mayno camar iyo cumar musano layskaga dhigi maayo maxaa sababay dee camarna waa magac gaara cumarna waa magac gaara way kala duwan yihiin sidaynu dareemayno fain lam yakun lahu muwaafiqun mid waafaqsan haddii la waayo xagga lafdiga iyo macnahaba falaa yumkinu suurtagal ma aha tasniyatuhu inaynu musane ka dhignaa shardiga lixaad an yakuuna lahu mumaasilun mid lamidihi waa inuu jiro wax lamida oo dee isaganoo kalihi waa inuu jiro moxamed markaad musane ka dhigayso dee mid labaad oo isagan lamidihi waa inuu jiro sidaa darteed allah haddaynu soo qaadanno musana laga dhigi karaa odhan mayno allah waayo ma ilaah labaad oo xaq lagu caabudo ayaa jiro bay kula tahay maya saw ma aha allah haddaba musane sinaba kuma noqonayso an yakuuna lahu mumaasilun mumaasil waa inuu leeyahay mid lamida fain lam yakun lahu hadduuna u ahaan mumaasilun mid lamidihi hadduuna u ahaan mithlu shamsin sida magaca shamso oo kale ilan cadceed labaad ma jirte cadceed labaad ma jirto muftigii hore masar ayaa fatwo uu bixiyey ay khalad iyo ceeb noqotay wuxuu fatwooday ilaa koob iyo toban kun oo cadceedood inay jiraan isagoo ku waafaqaya falsafadda iyo asxaabu alfalaasifa nimanka falaasifadu waxay qabaan dhulkeennani waxaa suurtagala inuu cadceed yahay nimanka kule dhulkan aynu ku taagannahay waxaa laga yaabaa inuu ummad kale cadceed u yahay baa dhici karta bay ku leeyihiin kolkaa nimankaasi waa niman iyagu si kale leh inagu haddaynu diinteenna dib ugu noqonno cadceeddu inay mid tahay baynu garanaynaa waayo axaadiista nebiga ka sugan waxay tilmaamaysaa cadceeddu inay taxta alcarshi ku sujuuddo ilaahay inay idan iyo ogolaansho weydiisato inay mar labaad soo baxdo haddii ay ti tu kale tahay ma mar labaad inay soo baxday idan weydiisan lahayd waa maya jawaabtu shardiga waxaynu leenahay shanaad shardiga lixaad an yakuuna lahu mumaasilun mid lamida waa in la helo fain lam yakun lahu mumaasilun mid lamidihi hadduuna jiri lahayn waa midlu shamsin oo kale oo cadceedda cadceed lamidihi ma jirtee falan yajuusa u bannaanaan maayo liaxadin axadna tasniyatuhaa inuu musane ka dhigaa ugu dambayn shardiga toddobaad culimo anlaa yakuuna yuuna ahaanin lafdu gayrihi gayrkii lafdigiisu muqniyan canhu mid inagaga filan waxaa jirta alfaadu way isku kala filaataa ereyga sawaauna soo maydaan arag sawaaun waa maxay macnihiisu sawaaun waa isku mid weeyi ereyga siyun ana waa maxay macnihiisu siyun waa isku mid uun weeyi haddaba sawaaun iyo siyun maadaamay isku macno yihiin carabi musananimada waxay u qaadatay siyun markay musane doonaysa maxay qaataan siyun oo siyun bay maxay yidhaahdeen siyaani bay yidhaahdeen laakiin sawaaun sawaa'aani ma yidhaahdeen lafdiga sawaauna inaan musane ka dhigno waxa inagaga filaaday lafdiga siyun a musananimadeedii siyaani eeg xataa jamaca waa layskaga filaadaa ereyga imra'atun saw gabadh ma aha jamac miyay leedahay imra'atun imra'atun jamac male waayo waxaa imra'atun in la jamciyo inagaga filaaday annisaa baa inagaga filaaday lafdiga annisaaa annisaa baa inagaga filan kolkaa imra'atun jamaceegii waa laga maarmay imra'atun inaan jamac ka dhigno waa layska daayo nisaa-un baa lagu kaaftoomay haddaba waxaynu leenahay sawaaun inaynu musane ka dhigno waxa inagaga filaaday siyun musanaynteedii oo siyaani un baynu aayar odhanaynaa allaa yakuuna waa shardiga toddobaad allaa yakuuna yuuna ahaanin lafdu gayrihi gayrkii lafdigiisu muqniyan canhu mid inagaga filan falaa yajuusu ma bannaana tasniyatu sawaa'in sawaa'in in musane laga dhigo lianna siyan kelmadda siyan ah ayaa tagfi inagaga filan can tasniyatihaa musane ka dhigiddeeda ereygaa tasniyatihaa ama arkaysin ta'du hoos dhow bay sidataa way godan tahay halkeenani ta'du hoos dhow bay sidataa tasniyatihaa ti bay ahayd oo tu baa inoo qoran can tasniyatihaa musane ka dhigiddeeda waa laynagaga filaaday buu ku yidhi yajmacuhaa waxaa kulminaya qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa ayaa kulminaya muxuu idhi ninka gabayaagiihi markuu gabayga tirinayey waa baxru rajzi mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا لللفظ والمعنى له مماثلا لم يغن عنه غيره شرط المثنى مثنها وحا لو شرطيا أن يكون معربا إنه معرب يهي ومفردا إنه مفرد يهي منكرا مثل نكريي إنه يهي ما ركب مثل لتركيب إنه يهي موافقا إنه وافق لللفظ والمعنى بل له إساق إنه وافق يهي mumaahilan inuu yahay mid u dhigma oo lam yuqni canhu gayruhu mid kalena una kaaga filaanaynin culin waxaan doonaynaa asmaada haddaba axkaamtii musanahaynuu soo gudubnay iyo asmaada qaabka musane looga dhigo kayfiyatu jacli lismi lmaqsuuri musanan ismigu hadduu maqsuur yahay sidee musane looga dhigaa maqsuur horta horta kitaab seed musane uga dhigi sidaynu isku ogeyn kitaab alif iyo nuun hoos dhigan baad ku daraysa maaha maxaad odhan markaa kitaabaani haddaad doontana yo iyo nuun hoos dhigan baad ku daraysa ma aha maxaad odhan markaa kitaabayni ama kitaabaani baad odhan ama kitaabayni baad odhan mayla socotaa hadda waa kitaabaani iyo kitaabayni weeye kitaabaani kitaabayni waa markaan musane ka dhigayno kitaabaani iyo kitaabayni haddaba magaca maqsuurkii waa magaca alifka ku dhammaada sida muuse oo kale shalay waan kuu soo yar tusaaleeyo waxaan kugu idhi magacu hadduu alif ku dhammaado aliftu hadday tahay xarafka afraad iyo waxa ka sii badan ashana hadda lama tiriyo hadduu erigu al ka bilowdo muuse alifkiisu waa xarafka afraad mustafa alifkiisu waa xarafka shanaad mustashfa alifkiisu waa xarafka lixaad hadduu alifku yahay xarafka afraad iyo wax ka badan waxaynu yidhi alifkaa ya fadxisan baa laga dhigi ya fadxisan marka laga dhigo calaamadda musanaha lagu dari muuse maxaan odhan markaan musane ka dhigayo muusayaani oo ya fadxisan baan keeni ama muusayeyni oo ya fadxisan laba yo-oodoo fadxis ta hore ay fadxisan tahay baan keeni mustafa maxaan odhanayaa mustafa mustafayaani baan odhan ama mustafayeyni ya fadxisan baa lagama maarmaana waxaa laga yaabaa hal arday inuu iweydiiyuu yidhaahdo oo aayaddan qur'aankii waa sidee la min almustafayna alakhyar ilahay ma isagaa ya-dii fadxiyey la min almustafayna war aayaddaasi musane maaha waa jamac mudakaru saalim halkeegayna inoogu iman doontaa insha allahu tacaala aayaddaasi jamac mudakaru saalim bay ku saabsan tahay waxay ka warbixinaysaana waa jamac mudakar asaalim way noo iman doonaa la min almustafayna nuunku inuu kor dhaban yahay soma arkaysid musanaa nuunkiisu hoos dhowgu qaadan lahaa mustafayeyni baa la yidhaha labada mustafe mustafaynana waa jamac idil alifku hadduu xarafka afraad ka shanaad ka lixaad uu noqdo ya fadxisan baa laga dhigi markaasaa calaamaddii musane alifka iyo nuunka ama yadiiyo nuunka aydaad ku dari hadduu alifku xarafka saddexaad yahay xarafka saddexaad hadduu alifku yahay siduu u qoran yahay baa la eegi hadduu qaa'imo yuhu kor u taagan yahay sida casaa oo usha ah wow fadxisan baa laga dhigi casaa maxaan odhanayaa markaa casawaani baan odhan ama casaweyni hadduu sida ya-da u qoran yahay sida fataa oo kale ama hudaa oo kalena ya fadxisan baan ka dhigi oo maxaan odhan fatayaani ama fatayeyni waxaan ku yidhi xarafka koowaadna alifku ma noqdo xarafka labaadna isagoo ismi mucraba ah ma noqdo oo dee maqsuura kayfiyatu jacli lismi lmaqsuuri musanan ismiga maqsuurka ah sida musane looga dhigo tacriifu lmaqsuur horta maqsuurku waa maxay maqsuur baan tacriifinaynaa huwa kulu ismin waa ismi kaste mucrabin oo mucrabo oo la icraabayo aakhiruhu aakhirkiisuna alifun alif uu yahay alifta oo laazimatun joogtaa intaasaa maqsuurka loo yaqaanaa ismi maqsuura haddaad doonaysa inaad barato horta waa kullu ismin waa ismi maxaa iga baxay markaan ismi idhi ficilka alifka ku dhammaada sida dacaa iyo ataa maqsuur looma yaqaano dee ismi bayna ahayn xarafka alifka ku dhammaada sida maa iyo laa maqsuur lama yidhaahdo kullu ismin mucrabin baanku idhi maxaa iga baxay ereyga mucrabina ismiga mebniga ee alifka ku dhammaada sida mataa oo kale lama yidhaahdo maqsuur aakhiruhu alifun markaan ku idhaa maxaa iga hadhay aakhiruhu alifun waxa iga hadhay magacu hadduu ya ku dhammaado alqaadi ama xuruufta kaleen alifta alifka ahayn maqsuur lama yidhaahdo alifta laazimatun baan ku idhi laazimadu maxay iga saartay ereygaa laazimi ihi wuxuu iga saaray hadduu magacu alif ku dhammaado isagoo mucraba laakiin alifku una joogto ahayn sida masalan abaa caliyin oo abaa hurayra oo kale abaa hura ereygaa abaa ihi waa ismi waana mucrab aakhiruhu alifun laakiin ma laazima abaa hurayre abaa waa markuu mansuubka yumba abaa hurayre la yidhaahe haddaan marfuuc ka dhigayo abu hurayra buu noqono alifkii wow buu akhrismi haddaan majruur ka dhigayana abi hurayra baan odhan oo iyo abu akhrismi haddaba waxaan kuu sheegayaa culima alifku waa inuu joogto yahay una isbedbedelin sida muuse oo kale alfataa baan soo qaadanay iyo hudaa alifka ku jiraa waa maqsuur waana joogto waana laazima sidaynu arkayno ama inoo muuqata qaabkiina waa kan in kaanad hadday tahay alifuhu aliftaasi hadday tahay raabicatan xarafka afraad iyo fasaacidan wax ka sii badan wajaba waxa waajibaya qalbuhaa in loo bedelo ilaa yaa-in ya in loo bedelo maftuuxin la fadxinayo hadduu xarafka afraad iyo waxa ka badan noqdo waxaa loo bedelayaa alifkaa ya fadxisan uma yusaadu waxa loo lagu siyaadin calaa aakhirihi xaggiisa dambe calaamatu lmusanna calaamadda musanaha ayaa lagu siyaadin muusa maxaan odhanaya almuusayaani baan odhan mustafa maxaan odhanaya almustafayaani baan odhan mustashfa maxaan odhanaya mustashfayaani baan odhan ma ila socotaa muuse iyo mustafa inaan al ku daray mustashfana inaan ashi ka daayey magaca calamkaa inta badan waa inaan xeerkiisa mariya hadduuna dee munaado ahayn alifku hadduu xarafka afraad iyo wax ka badan yahay iyo afadxisan baa laga dhigaya halkaasaan kaga baxnay xarafka saddexaad baa ii soo hadhay in kaanad hadday tahay alifuhu aliftiisu maqsuurka aliftiisu haalihatan xarafka saddexaad hadday tahay fa in kaanad hadday tahay qaa'imatan mid kor u taagan wajaba waxaa waajibaya qalbuha in loo bedelo ilaa waawin wow in loo bedelo mithlu casaa sida ereyga casaa oo kale waa ushii casaa maxaan odhanaya laba ulood markaan doonayo alifkani kor buu taagaya wow fadxisan baan ka dhigaya calaamaddii musanahana waan ku daraya casawaani baan odhan labada ulood qafaa waa qadaadkii hadda arday waxaan idiin sheegayaa casaa mar waxaa jirta iyadoo iyadoo waxaa jirta saad ah oo alifku sida ya-da u qormayo casaa waa ficilo wuu caasiyey bay noqonaysaa marna waxaa jirta casaayoo siin ah waa xaraf markaana ama waa ficil weeyaan sidaynu dareemayno waa tii culimmadu ay ka hadlayeen fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu waa ficil jaamida weeye ayaa loo badan yahay waxaynu nidhi in kaanad alifuhu haalia alifku hadduu xarafka saddexaad yahay fa in kaanad qaa'ima hadduu kor u taagan yahay wajaba waxaa waajibay qalbuha in loo bedelo ilaa waawin wow mithlu casaa oo usha ah casawaani baynu odhani labada ulood qafa oo qadaadka ah qafawaani baynu odhan labada qadaad qafawaani labada qadaad markaan doonayno qafawaani baynu odhanaynaa qadaadku inta badan soomaalidu way isku caayaan waa nacas xunoo qadaad weyn bay odhan jireen markay qofka doonayaan inay caayaan qadaad weynidan soomaalida uun ma aha waxa weeye xataa asxaabu alfalaasifa xataa udaba udabaau alcarab waxay qaateen markay ka hadlayeen nacaska astaantiisay ka dhigeen nacaska iyo doqonka calaamadda lagu garto waxay yidhaahdeen waa qadaadkaasoo ballaadha qadaadkaasi hadduu ballaadho bay yidhahdeen waa astaanta doqonnimada xadiidka nebiga ayay leeyihiin talmiix baa noogu jira xadiidkii rasuulka sala allahu calayh wasalam suuratu lbaqara markay soo degtay aayaad ka mida wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswad ayuu nin intuu laba xadhig oo yaryar laba dunood intuu qaaday dun madow iyo dun cad ayuu guri hoosta iyo daaqadaha ka xidhay markaasuu labadii dunood isag dhigay markaasuu eega ayuu dha waan cunaya intay ii kala muuqanayaan dee ma cadeedoo duhur taagan bayna kala muuqanaynine markuu nebiga u yimid muxuu nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam waxa riwaayooyinka qaar baa jira odhanaya innaka la cariidu lqafa waad qadaad weyn tahay maxaa meesha kolkaa kinaaya ku jirta kinaaya ku jirto waad qadaad weyn tahaydu waa sarbeeb weeye hebel barkimadiisaa ballaadhan haddii la yidhaha carabta way taqaanaa waxa looga jeedo ninkaa barkimadiisaa ballaadhan dee nin qadaad yari barkimo yar buu samaystaa nin qadaad weynina barkimo weyn buu samaystaa kolkaa astaamaha doqoniimada ayay number one uga dhigeen nimanka carbeed qadaadka oo qofka ballaadha waxay ku soo dareen lafta gadhku hadday yuubanto laftaa gadhku hadday qofka yuubanto waa calaamada labaad bay yidhahdeen ee doqonka ragga lagu garto beri bay yidhahdeen maxaynu ku xaqiijinaa tan xilligii dawla dawla alcabaasiya dawladdii ballaadhnayd ee islaamka inta badan lixda boqol ee sano ka telinaysay ayuu muftigeegii intaa yar balla yuubnaa muftigii dawladda ayaa intaa yar laftaasi ayuubnayd markaasay yidhahdeen wallaahi sheekh waxaan u malaynaynaa bay yidhahdeen qoladii la tilmaamay inuu ku jiro markaasay sheekha maxaynu ku baadhnaa niman baheshni waxay yidhahdeen ina keena innagaa garanayne meel bay maalin isku taageen sheekh ka warran takhasuskaaga bay yidhahdeeno takhasuskaygu waa fiqiga buu yidhi fiqiga lagagama daba dhufto ma fiqiga ahaa waa fiqiga sheekh waxaan ku weydiiyey buu mid yidhi sayladaan tegoo lax yar baan soo iibsaday dhexda markaan marinayay unbay saalo yar dabada ka soo tuurtayoo ishay igaga soo tuurtay ishiiba waan beelay ishaa ma anaa iskule oo neefkaygiibaa i dilay mise kii laxda igu iga iibiyey baan ishaa ku leeyahay bal masaladaa noo sharax buu yidhi markaasuu mufdigii wuu ka si deg deg u jawaabo o wuxuu yidhi war kii laxda kaa iibiyey baad ishaada ku leedahay kontonkeegii u doono buu yidhi kii laxda kaa iibiyey kontonkeegii u doono sheekh noo sababee bay yidhahdeen noo sababee inuu kaasi isha iga rid inaan ku leeyahay muxuu kuugu sheegi waayey buu yidhi laxda gantaal yar inuu dabada kaga xidhan yahay oo ninkay doonto ay ku toogato eeg waxaa loo baahnaa eeg qofku markuu mas'ale sharciya ka jawaabayo mas'ale sharciya markuu ka jawaabayo inuu intuuna jawaabta bixinin horta ma suurtagal baa inuu isweydiiyo su-aasha ah ilan caqligaagu waa inuu shaqeeyo soo maa su-aashan lagu weydiinayo cilmiyan uga jawaab lagu leeyahay horta ma suurtagal baa dhicitaankeegu waa inaad isweydiisaa kolkaa sheekhi ismaba weydiinin lax yari saalo yaray soo tuurtay inay nin idil kor ugu boodayso ay ishii ka soo ridaysaba isma weydiinine jawaabtiibuu la koray qadaadka inta badan waa macnaa la yaqaano oo ku soo arooray qafa laakiin waxaan idiin sheegaya kelmaddaasi haddayna xarako lahayn waxaa loo akrin karaa qifaa sawqa faa maaha maxaa loo akrin karaa haddayna xarako lahayn qifaa waa isku qoraal ereyga qifaa'ihina waa ficlu amaro waa istaaga labadiinanow imruulqays waa kii lahaa qifaa nabki min dikra xabiibin wa manzilin in kaanad alifuhu aliftu hadday tahay haalisatan xarafka saddexaad fain kaanad qaa'ima hadday kor u taagan tahay wajaba waxa waajibay qalbuhaa in loo bedelo ilaa waawin wow in loo bedelo mislu casaa casawaani qafaa qafawaani wain kaanad hadday tahay calaa suurati اlyaa-i sida ya-da oo kale mid u qoran wajaba waxa waajibaya qalbuhaa in loo bedelo ilaa yaa-in ya sida hudaa hudayaani fataa fatayaani kayfiyatu jacli lismi lmamduudi musannan ismiga mamduudka ah ayaynu hadda musane ka dhigaynaa culimo hadduu ismigu mamduud yahay muxuu ku dhammaadaa almamduud wuxuu ku dhammaadaa hamse uu alif ka horeeyo muxuu mamduudku ku dhammaadaa hamse yaruu maxay ka horeeyo uu alif ka horreey sida maalan baydaaa oo kale baydaaa ereyga baydaaa ah hamsu ku dhammaaday alif baa ka horeeya sidee baan musane uga dhigaa laba seen uga dhigaa baydaaa waa tii caddayd laba cadcad markaan doonayo inaan idhahdo maxaan isticmaalaa waxaa layga rabaa hamsahaa yar ma arkaysaa saddex baa loo qaybiyaa af carabiga hamsahaa yari mar litaaniif buu noqon marna munqaliba can aslin buu noqon marna asliye ayuu noqon saddexdaa hamse ayaa kala jira haddaba haddii hamsahaa yari litaaniif yahay wow in loo bedelaa waajibaya ereyga baydaaa hamsaha ku jira litaaniif baa la yidhaahdaa maxaan u bedelayaa haddaba baydaaa hamsahaa yar maxaan u bedelayaa waxaan u bedelayaa wow baan u bedeli fadxisan maxaan odhani markaa baydaaa baydawani baan odhan xilligaan musanaynayo maxaan odhanayaa baydawani hamsi yarha waa litaniis oo magacana dhadig iska leeyahay kolkaa waa inaan wow u bedelaa baydawani waa inaan idhaahdaa masalan haddii hamsahan yari uu asal yahay hamsahan yari hadduu maxay yahay asal hadduu hamsahan yari yahay sidiisaa loo daynayaa oo ereygu ibtidaa-un markuu yahay ibtidaa-un waa bilaabasha sow ma aha waa asliya baa la yidhaha hamsahaas oo kale sidiisaa un musane uga dhig oo maxaan odhanayaa ibtidaa'aani baan odhan waayo waa asliyo hadduu hamsaha yari munqaliba can aslin yahay sida ducaa-un oo kale laba weji baa iigu bannaan inaan ducaa'aani idhaa oon hamsihii sidiisii u daayo iyo inaan hamsihii wow u akriyo oon ducaawaani idhaa ducaa'aani ducaawaani labada wejiba way ii bannaan yihiin haddaba culima waxa su-aala oo muhiima warniyo inuu hamsahan yari lita'niis yahay maxaan ku gartaa hadda baydaaa ma arkaysaa waa litaniis baan ku idhi maxaan ku gartaa inuu litaniis yahay magacan hadduu dhadiguuni leeyahay baydaaa waa gabadha cad dhadiguun baa iskale ninka baydaaa lama yidhaahdee ninka maxaa la yidhaahdaa abyad baa la yidhaha ninka abyad gabadhana baydaaa magacan muna dhadiguuni iska lahayn hamsaha litaniis baa la odhanaya masalan camyaaa ee kada camyaaa inantu hadday indhabeesho maxaa la odhanaya camyaaa waa litaniis waayo magacan dhadiguun baa iskale ninka maxaa la yidhaha hadduu indhabeelo acmaa baa la yidhaha acmaa camyaaa dhadiguun baa iskale haddaba hamse kaste oo litaniis ah wow baa loo bedelayaa xilliga musanaha laga dhigo oo maxaan odhanaynaa baydaawaani iyo camyaawani iyo xawlaawani iyo xawraawani wixii midab ah ama ceeba ceebta iyo midabka iyo ammaanta saddexdaasuu ku yimaadaa faclaa'adu camyaaa waa imika ceeb weeyaan xawlaaa waa qofka indhihiisu hadday isku soo jeedaan cawraaa waa indhihiisu hadday kala jeedaan khafshaaa waa inanta indheheegu hadday yaryar yihiin sida jiniiska oo kale cashiyaaa waa inantu hadday habeeno leedahayna habeenkii waxba arag jahraa waa inantu hadday dharaaro leedahayna maalintii waxba arag ramdaa waa hadday inanta indhuhu ay ilmaynayaan baa loo isticmaalaa ramdaa magacyada noocaasoo kalea ee ceebta ah carjaaa waa inantu hadday laangaro tahay oo kale maalan salcaaa inantu hadday salaxyo yeelato ama bidaar yeelato oo kale salxaaa eeg magacyada noocaasoo kalea ee ceebta ah eeg inanun baynu soo qaadanaynaa maxaan inan inanun maxaan usoo qaatay dee waa litaniis wax dhadigun baan rabnaa ha is odhanin ragga maxaad uga tegaysaa magacoogii maanta magac nin ma doonayno tusaaleheennan baa magac dumarun maanta kusoo baxaya waa litaniis markaa waa inaan hamsaha wow u bedelnaa culima waxaa inoo inoo soo hadhay hamsuu markuu asliye noqonayo maxaan ku garanayaa asliya hadduu hamsahani asal yahay oo asliye aynu ku magacaabayno asdaanta aan ku garanayna ayaynu u baahannahay hamsihiba asliyeah masalan ibtidaa-un waa asliya baan ku idhi maxaan ku gartaa hamsahani inuu asliye yahay waxaan ku garanayaa hamsaha asliyaha asliyada ah waxaan ku garanayaa eeg ficilkiisa ayuu hamse ku dhammaanaya ibtidaa-un bal ficilkiisa sheega badaa hamsuu ku dhammaaday waa asliya markaa haddaba maadaamuu badaa hamse ku dhammaaday waxaynu u baahannahay sida oo kale inaynu eegno munqaliba can aslin taynu lahayn goormuu hamsihii noqonayaa munqaliba can aslin munqaliba can aslin wuxuu noqonayaa ficilku hadduu xarfu cillo ku dhammaado xarfu cillo wuxuu ku dhama ducaaun bal hadda eega ficilkeega ducaaun ficilka xarfu cillu ku dhammaanaya maadigii waa dacaa oo alif buu ku dhammaaday mudaariciina waa yadcuu oo wow buu ku dhammaanaya haddaba waa munqaliba can aslin markaas oo kalena saddexdaas aynu horta u qaybinay mamduudkii kayfiyatu jaclu lismi lmamduudi musanan ismiga mamduudkaa sida musane looga dhigayo in kaanad hadday tahay hamsatuhu hamsihiisu litacniisi dhadig mid ku u sugnaaday wajaba waxaa waajibaya qalbuha in hamsaha loo bedelo ilaa waawin wow baydaaa oo tii caddayd ah waxaynu odhanaynaa baydaawaani laba cadcad sawdaa'a oo tii madoobayd ah waxaynu odhanaynaa sawdaawaani oo hamsaha wow baanu akrinaynaa xilliga musanaha waa litacniis in kaanad hadday tahay hamsatuhu hamsihiisu asliyatan asliye hadday tahay maxaa lagu garanayaa baan ku yidhi hamsaha asliyada ah waxaa lagu garanayaa ficilkaa hamse ku dhammaanaya wajaba waxaa waajibaya baqaa'uhaa inay baaqi ku ahaato calaa xaalihaa xaaladeedii ibtidaa'un oo bilaabasho ah waxaynu odhanaynaa ibtidaa'aani oo laba bilaabasho ah qodobka saddexaad in kaanad hamsatuhu munqaliba can aslin hamsihii hadduu ka soo qalboomay asal xaraf asal ah oo wow iyo ya mid ahaana hadduu ka soo qalboomo jaaza waxa bannaan baqaa'uhaa inay baaqi ku ahaato calaa xaalihaa sideeda wa qalbuhaa in loo bedelo ilaa waawin masalan kelmadda ducaauna hamsahaa yaree u dambeeya waa munqaliba can aslin munqaliba can aslin waxa weeye nimanka sarfiyiintaa garan lahaaye xaraf asala ayay ka soo qalboontay ama ay ka timid munqaliba can aslin xaf xaraf asal ah ayay ka soo qalboontay ama ay ka timid baynu odhanaynaa haddaba ficilkeegii baa xarfu cillo ku dhammaanaya oo ducaaun haddaan ficilkeega sheego waa dacaa alif buu ku dhammaaday haddaan mudaariceeyana waa yadcuu hadda binaaun haddaan eego binaaun waa munqaliba can aslin binaaun waayo ficilkiibaa banaa haddaan idhaha alif ku dhammaanaya haddaan yabni idhahdana ya ku dhammaanaya kisaaun haddaan eego oo munqaliba can aslin waayo ficilkiibaa kasaa alif ku dhammaanaya yaksuu wow ku dhammaanaya haddaan eego samaaun waa munqaliba can aslin samaaun waayo ficilkiibaa samaa alif ku dhammaanaya mudaaricii yasmuu wow ku dhammaanaya haddaba hamse kaste oo munqaliba can aslin ah waxaynu leenahay waxaynu u bedelaynaa wow ama sideedaa loo dayni in kaanad hamsatuhu hamsuhu hadday tahay munqaliba mid ka soo qalboontay can aslin asal jaaza waxaa bannaan baqaa'uha inay ku baaqi ahaato calaa xaalihaa xaaladdeeda inay ku baaqi ahaato wa qalbuha iyo in loo qalbiyo ilaa waawin wow in loo qalbiyo sida ducaa'in ducaawaani ama ducaa'aani ducaawaani ducaa'aani kayfiyatu jacli lismi almanquusi musanan ismiga manquuska ah sideebaa musane looga dhigaa haddaba horta manquusku waa ismi sideeya waa inaan ogaano culimo manquusku caynkuu yahay waa inaan fahanaa ismigu waa manquus sidee buu manquus ku yahay talow waxa weeye waa kan tacriifkiisii tacriifuhu huwa kullu ismin waa ismi kaste mucrabin oo mucraboo la icraabayo aakhiruhu aakhirkiisu yaa-un ya uu yahay ya-da oo laasimatun joogto ah qablahaa ay ka horrayso kasratun kasro yari ismiga aynu odhanayno waa manquus waa kullu ismin ismi kaste maxaa iga baxay markaan kullu ismin idhaahdo ficil iyo xaraf ayaa iga baxay mucrabin markaan idhaahdo maxaa iga baxay mebnigii ayaa iga baxay aakhiruhu yaa-un markaan idhahdo maxaa iga baxay aakhiruhu alifun kii ahaabaa iga baxay aan soo marayne maqsuurka ahaa laazimatun markaan ku idhaha maxaa iga baxay asmaa'ulkhamsaha ya-diisu ayna joogtada ahayn abi hurayra abidaa waa ismi waana mucrab aakhirkiisu waa ya haddana ma aha manquus waayo ya-dani joogto maahee xilliga majruurkunba abii la yidhaaye marfuuca abuu baan odhan mansuubkana abaa baan odhan waa kullu ismin ismi kaste mucrabin oo mucraba aakhiruhu aakhirkiisa dambe yaa-un ya uu yahay ya-da oo laasimatun laasimo ah qablahaa ay ka horrayso kasratun kasro mislulqaadii sida lafdiga alqaadii oo kale alqaadii hadda waa manquus in kaanad hadday tahay yaa-uhu ya-diisu madkuuratan mid lae mid sheegan oo la sheegay alqaadi sow ya-dii ma sheegna fa ka saxiixi sida saxiixaa loola dhaqmi oo muxamed seed ula dhaqmi jirtay si toosun alif iyo nuun ugumaadan dari jirin ama ya iyo nuun alqaadina ya-da nuun si toosa alif iyo nuun ama ya iyo nuun ugu dar alqaadiyaani baan odhan waa ya-du hadday sheegan tahay haddaba ya-da manquusku saddex jeer bay sheegnaataa waxay sheegnaataa hadduu al wato iyo hadduu mudaaf yahay iyo hadduu mansuub yahay saddexdaa jeer bay sheegnaataa wain kaanat ilyaa-u ya-du hadday tahay maxduufatan mid la xadfay wajaba waxa waajibaya icaadatuhaa ya-dii xadfanayd in la soo celiyo uma ziyaadatu calaamati lmusanna calaamadda musanaha in lagu daro calaa aakhiriha ereygaa aakhiri ah ra-du kasray sidataa la socda calaa aakhiriha racdu kasray sidataa xagga dambe waxaa lagaga daraya calaamadii musanaha sida daacin oo kale maxaynu odhanaynaa daacin daaciyaan eg daacin hadda ya ma wato kelmadda daacin ihi ya ma wadato haddaad hadda al ku darto ya buu ku dhammaanaya eg bel daacin al ku dar adaaci adaaci eg manquusku hadduu bilaa ya yahay waa inaad ya'dii u soo celisaa haddana ya'da waa inaad fadxisaa calaamadii musane ee alifkii iyo nuunka ahayd ama ya'dii iyo nuunka ahayd waa inaad ku dartaa daaciyaani ama daaciyeyni barta ayuu musanihii inoogu dhammaaday isla cashirkeenna su'aalihii iyo layliskii ayaynu halkan ku arki doonaa atadriib alawal layliska koobaad dac waxaad dhigtaa musanan musane munaasiban ku habboon ow mulxaqan bihi mulxaqu bihiga ma la garanaya waa afartii lafdi fii kulli faraaqin meel kastoo bannaan oo mimaa yeli halka soo socotaa ina ashamsa cadceedda iyo walqamara dayuxuba halkaa maxaan ku buuxiyaa aayataani eeg waa inan musane ka dhiga aayatun haddaan idhahdo maaha musane aayataani min aayaat illaah waa laba aayadoodoo ilaahay aayadihiisiiya eeg musanuhu wax sahlan maaha culima musanaha wax sahlan amoodina innaga yaa ina dhalay yaa ina dhalay aabbihi hooyo mayna musane ahayn eeg labada daarooday la ji- jiraan waa aakhare iyo adduun iyo aakhara miyayna musane ahayn gurigan aynu ku noolnahay waa cir iyo dhul soo ma aha miyayna musane ahayn labada iftiine ugu waaweyn ee inoo baxa labada guluub ee ugu waaweyn waa dayax iyo cadceed miyayna musane ahayn ma ad- adduunku wuxuu ku wareegaa habeen iyo maalin habeen iyo maalin miyayna musane ahayn ilaahay qaabku ku aw- abuuray baleeg hadda laba indhood hal maaha hadda waa laba indhood laba gacmood laba lugood eeg waxa weye musanuhu aad buu u badan yahay culimo ina ashamsa walqamara maxaan idhahdaa markaa aayataani min aayaati illaahi sharibtu waxaan cabbay halkaa musane inaan ku buuxiyaa la doonayaa koobayni laba koob ayaan fil makhaa makhaayadda ka cabbay koobayni oo koobku talow ma carabiba mise soomaaliba baan ku musanihi ka dhigay koobayni war koobku waa af carabi miyaadan la soconin haddii a- afkeennan aan ku hadallo aad u fiirsatin carabi buu noqon beri baan u fiirsadon wax ka qori sidhi afkeennan ilaayaa buu ii keenay koobku waa af carabi eeg makhaayadaynu nidhahnaa soo maaha makhaaya kha'danunbaa qaafa af carabiga waa makhaa been soo ma taqaanin ereyga beena af carabiga beenta ba'dunbaa miim miim ah kadibna waa la idhaha mainna waa la idhaha main main been meen waa isla midkii un weeyi halkan maxaa la idhaha af soomaaligeenna maxaa la idhaha halkaa arfood maan la odhan carabtuna foodun bay isticmaalaan laakiin foodda aynoo kala duwan carabtu halkaasay foodda yidhaahdiin halkaa food haddaad maqasho halkaas yidhah waa kii dee sidaynu garanayno xariirigu markuu ka hadlayay waa kii lahaa markuu warramayey wabyada fuudil aswadu waa foodaydii madoobayd baa caddaatay buu yidhi waa dhafoorku u jeedaa xataa rasaa liya alcaduwu lasraqu fayaxabad almowtu laxmaru xariiriga soo ma garanaysiin maqaamaadka xariiriga xariiriga hooyooyinkeen baa ina baray hamoodina xariirigu wax maanta inagu cusub hooyooyinku saw sheeka xariiri noogama warrami jirin sheeka xariirtii hooyooyinku xaggay ka timid soo xariiri ma ahayn waa ninkaasaa ka warramayo foodil aswadu food buu leeyahay markaa iminka ereyga il ah qur-aankay ku qoran tahay xataa maadadaasi il qur-aankay ku qoran tahay il suuratulkafi mawil baa ku jira ereyga il waa magan gal af carabiga il haddii lagu waa magan gal weeyi mawil waa meesha la magan galo ereyga ul ah ul ul af carabiga waa soo noqo inaguna ushan wax lala dhaco waxaad celinaysa ayaa ay- waxaad la dhacaysaad ul tidhaahdaa ul ereyga jia rida marka leeriya ama ju la yidhaha ama ji la yidhaahdaa af carabiga waa jaa amarkeegii siq ma taqaanaa siq waa maxay siq iga yar durug soo maaha qur-aankay maadadaasi ku qoran tahay waleyli wamaa wasaqa wal- wasaqa bal amarkeega keena ereyga wasaqa ah wajaba amarkeegu sow jib maaha wasaqana waa maxay waa siq ereyga wasaqa haddii amarkeega kain lagu yidhaha waa siq weeyi siq raq ma taqaanaa raq sow baktiga raq ma tidhaahdid qur-aankay ku qoran tahay watuuri wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur raq eeg waxaa jira ereygan aan waxaan soomaaligan aan isticmaalayno haddaad u fiirsato dhawaaqiisa kilkilo eeg inagu halkaasaynu kilkilada nidhaahnaa halkaynu kilkilada nidhaahnaa halka carabtuna intaasay kilkilada yidhah laakiin kaafkay kor dhabeen kalkal bay yidhaahdeen kalkal eeg intaa kalkal bay carabtu yidhahdeen kalkal inagana kilkilaynu nidhi iyaguna kalkalay yidhaahdeen dee eeg aad baynu sawkii imrulqays gabayga ka tirinayey faqultu lahu lamaa tamadaa bi muxuu lahaa lamaa tamadaa bisulbihi wa ardafa acjaazan wa naa'a bikalkalin kalkal kolka waa kilkiliya kalkal waa afkeenani waa iska carabi weeyi hamoodina maadooyinkan aan isticmaalno carab bay u badan yihin koobayni baan ku xasuustay ereyga koobayniihi waana carabi waana soomaali dee sharibtu koobayni fi lmaqha ishtaraytu waxaan iibsaday halkaa ku buuxiya musane ishtaraytu waxaan iibsaday haye haye qalamayni min adukaan laba qalin akhi walaa walaalkay iyo wa ukhtii walaashay halkaa hadda ugu buuxiye shay kilaahuma waa mulxaq kilaahumaa maxbuubaani u fiirsada ereyga maxbuubaani khalad yar baa ku jira maxbuubaani nuunka dambe waa ba laba nuunato maxbuubaani kuma qorna maxbu wowga waxa ku xiga ba maxbuubaani ba maxbuunaani baa qoran maxbuunaani ma waa maxbuubaani weeyi axtarimu waan xurmaynayaa abi aabbahay iyo wa ummi hooyadayda haye buuxiya halkaa axtarimu abi wa ummi hooyaday iyo aabbahay waan xurmayne kilaahumaa maad tidhaahdeen war bal u fiirsada halkaa sax kilayhima shukran eeg aabbaha iyo hooyadu wax ma samaynayaan hadday wax samaynayaan kilaahumaa baa la odhan haddii iyaga wax loo samaynayana kilayhimaa baa la odhan waa mansuub atadriib athani layliska labaad waxaan kaa rabaa jawaaba inaad bixisiin jawaab carabiya oo musane ku jiro ajib can اlas'ilati taaliya bijawaabin yatadamanu musanan jawaab yaroo musane sidata iigu jawaab kam akhan laka imise walaal baad leedahay kumaa ii jawaabayo walaalihii iiga sheekaynaya kam akhan laka war imise walaal baad leedahay nacam anta istaag hadda kam akhan laka eeg waa inaad ii sheegto jumlo sax ah oo musane uu ku jiro kam akhan laka imise walaal ayaad leedahay kam akhan laka imise walaal baad leedahay yaa eeg kam ukhtan kuma odhan imise walaaloo gabadha kuma odhan kam akhan waa walaa walaal lab a weeyi eeg horta waa inaad lii tidhaa lii maxaad odhanaysaa lii akhawaani laba walaalaan leeyahay shukran haye waxaan kicinayaa ardayga kugu xiga kam caynan laka war imise indhood baad leedahay kam caynan laka nacam maxaa tidhi lii caynayni maa tidhi waar alif ku taag lii caynaani laba indhood baan leeyahay shukran gabadh baan su-aashan weydiiyey kam cumru waladiki sagiir inanay ilmahaaga yar cumrigiisu waa imisa maxay iigu jawaabi meesha way ka maqan tahe haddaynu maqlayno waxay odhan lahayd eeg lahu shahraan lii shahraan ma aha eeg lii shahraan hadday tidhaahdo laba bilood baan jiraa bay noqonaysaa iyadaa idin jawaabta bixinayse iyaduna iyadoo laba bilood jirtay wax dhashay war waa lahu shahraan lahu shahraan laba bilood ayuu jiraa amaa lahu maxaan odhanaya haddaan doono yowmaan lahu caamaan wax musanuun baan kaa rabaa kam rijlan laka imise lugood ayaad leedahay nacam kam rijlan laka imise lugood ayaad leedahay maxaa tidhi rijlayni maaha waa waa inaad alif yanu lii rijlaani lii rijlaani laba lugood ayaan leeyahay kam waalidan laka war imise aab waalid baad leedahay nacam ardayga iigu dhow lii waalidaani shukran atadriib athaalis layliska saddexaad mayiz waxaad kala saartaa almusanaa musanaha almarfuuca la rafcinayo iyo walmansuuba ka la nasbinayo iyo walmajruura ka la jerayo mubayinan adigoo caddaynaya calaamata alicraab calaamaddii icraabka adigoo caddaynaya jaa'a waxaa yimid alcaliyaani labadii cali away musanaha halkaa ku jiraa hadda alcaliyaani ma marfuuc ba mise waa mansuub mise waa majruur marfuuc calaamatu rafcuhuna alifka aqbala waxaana soo qaabilay asadiiqaani labadii saaxiib away musanihii halkaa asadiiqaani ma marfuuc ba mise waa mansuub mise waa majruur marfuuc calaamatu rafcuhuna alifka zurtu waxaan ziyaartay alxaramayni labadii xaram baan ziyaartay away musanuhu alxaramayni haye sheekh aan u dhiibo sheekh zurtu alxaramayni waa calaamatu nasbuhuna ya-da maa sha allah ucjibtu biaalibatayni waxaan la yaabay labada arday ama waxaa laygaga yaabiyey labada arday ereyga sida musamahana waa loo macneeya ucjibtu biaalibatayn away musanaha halkaa ku jiraa waa biaalibatayni waa maxay mansuub iyo majruur iyo marfuuc maanta waa majruur ba baa ku jirtay calaamatu jarkana ii sheega ya-da qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadakhala macahu maciisa waxa galay asijna jeelka fatayaani laba inan musanihii waa kee fatayaani ma marfuuc ba ma mansuub ba mise waa majruur marfuuc eeg haddaad alif ba aragtiin culima marfuuci dhaha haddaad laakiin yo aragtiin mansuub iyo majruur labadaasu barhaya adaa kale sii kala dooran doona qaala tacaala alle ayaa yidhi qaala rajulaani laba nin baa yidhi oo min aladiina kuwii ka tirsan yakhaafuuna baqayey oo ancama allaahu calayhima ilaahay uu u nimceeyey udkhuluu calayhim albaab war albaabka uga gala bay yidhahdeen rajulaani sow musane maaha waana maxay waa marfuuc calaamatu rafcuhuna alifka qaala tacaala alle wuxuu yidhi wabilwaalidayni labada waalid ixsaanan sama u sameeya wadilqurbaa qaraabada ka u saaxiibka ana u sameeya walyataama agoonta u sameeya walmasaakiini masaakiintana u sameeya wabilwaalidayni ka warrama waa musane waana maxay waa majruur ilain bacdi yarayd baa ka horraysay calaamatu jarkuna waa ya-da qaala tacaalaa rabbi baa yidhi rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel muslimayni laka kuwa adiga kuu hoggaansamay wa min duriyatina ummaddayadana ka dhig carruurtayadana ka dhig ummatan ummad muslimatan adiga kuu hoggaansatay oo muslimada rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka waxaa jira culimada xadiidku masalahay aada iskugu qabteen oo khilaaf badani udhexeeyaa jira culimo horta ummadihii inaga horreeyey ma muslim baa la odhan jiray mise muslim lama odhan jirin nebi muuse ummaddiisii ma muslim bay ahayd nebi ciise ummaddiisii ma muslim bay ahayd nebiyadii inaga horreeyey ummadahooga ma muslim bay ahaayeen horta nebiyadu nebiga laftiisa muslim waa la odhanayaa oo dee ilaahay baa nebi ibraahim inoo sheegay oo maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima laakiin ummadda in muslim la odhanayo inaan muslim la odhanaynin waa mas'ale ahlu xadiidku ay isku qabteen weeyi ragga qaarkood waxay yidhahdeen ummadihii hore muslim waa la odhan jiray ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen may lama odhan jirin ilaahay unbay rumaysnaayeenoo sidaa unbuu ilaahay intii nebiga raacday jannada ku geynayay laakiin magacoogu muslim ma ahayne magac kalay lahaayeen saasay ragga qaarkood qabaan halkan waxaynu haynaa inuu carruurtiisa ummad muslim ah inuu ilaahay uga baryayo rabbanaa wajcalnaa muslimayni away musanihii muslimayni muxuu noqonayaa mansuub iyo marfuuc iyo majruur mansuub calaamatu nasbuhuna ya-da qaala tacaala alle ayaa yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila maxaa loogu soo dejin waayey haada alqur'aanu qur'aankan calaa rajulin nin min alqaryatayni labada tuulo ka tirsan cadiimin oo weyn war niyow qur'aanku hadduu xaq yahay labada magaalo ee waaweyn nin ka tirsan oo magac ku leh maxaa loogu soo dejin waayey caqligooga waxay moodeen adduunka ninkii muuqda uun ilaahay inuu jeclaanayo ayay moodeen nin muuqdaoo maal ku muuqda ama magac ku muuqda ama mansib ku muuqda ilaahay inuu jeclaanayo ayay moodeen xikmado kalaa jira shayga haddii xaq laguu dhiibo waxaa laga yaabaa inaan ciidan lagu raacin ciidan fircoonoo dee ilaahnimo sheeganaya muuse markii loo soo diray ciidan lama raacin lakiin xaq baa loo dhiibay xaqaasuu ciidankiisii ku jebinayaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila maxaa loogu soo dejin waayey haada alqur'aanu qur'aankan calaa rajulin nin min alqaryatayni labada tuulo ka tirsan oo cadiimin weyn alqaryatayn baa musana ah maxay noqonaysaa markaa ma majruur ba ma marfuuc ba mise waa mansuub waa majruur calaamatu ljarkuna waa ya-da ilan min baa ka horrayse qaala tacaala alle wuxuu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale ilaahay baa ina amray inaynu isagun caabudno wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan sama inaynu u samayno labada waalidna waa inaynu samafal u samayno walow gaalaba miyay ahaadaan labada waalid xataa hadday gaalo yihiin waa waalidkaa ixsaan xaq bay kugu leeyihiin ilaahay baana kugu waajibiyey subxaanahu wa tacaala wa bilwaalidayni ixsaanan imaa yabluganna hadduu gaadho cindaka agtaada alkibara da axaduhumaa midkood ow kilaahumaa amaa labadooduba falaa taqul lahumaa ha ku odhan ufin ereyga uf ihi waa inta ugu yar ee waalidkaa uu dhibsado intaa ha maqashiinin labadaada waalid yayna kaa maqlin haddii ilaahay uftii kuu diiday labada waalid ma garaaci kartaa yaa maya hargeyse waxaa laygu sheegay nin hooyadii garaaci jiray hooyadii halbay ku odhan jirtay waxay ku odhan jirtay hooyo gablan iyo hooyo waxaan kuugu duceeyey bay odhan jirtay gablan iyo maxaa laygu yidhi gablan iyo gaajaan kuugu duceeyey ninkii hadda waa gablan wuuna dawarsadaa hooyadiibuu ka gurtay waa habaarkii hooye waayo ducada waalidku isma taaga bannaan isma taago waalidkaa waa inaad sidiisa aad u qiimaysaa ood sidiisa ugu xidhnaataa ood sidiisa u raali gelin kartaa wa qadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan samo inaad u samaysiin imaa yabluganna hadduu gaadho cindaka agtaada alkibara da axaduhumaa labada waalid midkood ow kilaahumaa amaa labadooduba falaa taqul lahumaa ha ku odhanin ufin waan idin nacay walaa tanharhumaa ha u hanjabin wa qul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa qowlan kariiman hadal sharaf leh labadaada waalid ku dheh waxaynu doonaynaa aaway ereyga musanaha ama mulxaqa ihi wa bilwaalidayni waa musane muxuu icraaban yahay markaa majruur kilaahumaana waa mulxaqii musanaha muxuu icraaban yahay alif buu wataa marfuuc hadduu mansuub noqon lahaa kilayhimaa buu noqon lahaa insha allahu tacaala barta ayuu inoogu joogi doonaa wallahu tacaala aclam aclam